جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduun ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka dulqacda sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya kooxda riddada ayaa saraakiisha maleeshiyaadkooda ugu goodisay inay xabsiga dhigayaan sababo la xiriira weerarada mujaahidiinta oo kusii xoogaysanaya magaalada muqdisho isbedel ballaaran oo dhanka ka ganacsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa deegaanka biyooley ee wilaayada bokool ardayda rawdada alfurqaan ee degmada buulafulla ee wilaayada baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey howlgallo kala duwan oo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa xasan cabdiraxmaan abu xasaan waxaa sii kordhayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaal culus oo shalay mar kale ka dhacay duleedka degmada maqokori ee bariga wilaayada hiiraan oo ah wilaayo dhacda bartamaha dalka soomaaliya dagaalkii shalay allah fadligii waxaa lagu dilay saddex askari oo murtadiinna dhaawacna waa soddon iyo afar murtad oo saddex ka mid a ay ku dhaawacmeen shil gaari kadib markii uu la rogmaday gaari dhaawacyo ay ku siteen dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka laanta buura isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka jasiira oo ah deegaan dhaca wadada xeebta ah ee isku xirta magaalooyinka muqdisho iyo marka sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qarax la beegsadeen fariisin maleeshiyaadka riddadu ay ku lahaayeen degmada qoryooley dhimashadu waa hal askari oo murtad ah dhaawacana waa saddex kale oo murtadiinna howlgalladan ka kala dhacay wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada hoose waxay ku dabafeelayaan weerarada lagu naafeynaya kufaarta ee murtadiinta duulaanka gardarrada ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad baad u mahadsantaa abu xasaan kooxda riddada ayaa saraakiisha maleeshiyaadkooda ugu goodisay inay xabsiga dhigayaan sababo la xiriira weerarada mujaahidiinta oo kusii xoogaysanaya magaalada muqdisho yaasir moxamed ayaa warbixintaasi inoo eegaya xilli camaliyaadka mujaahidiintu ay si dardar leh uga socdaan gudaha magaalada muqdisho iyo hareeraheeda ayay saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ku cataabayaan in ka hortagga weeraradaasi ay ku adkaatay taliska booliiska kooxda riddada u qaabilsan gobolka banaadir ayaa sheegay in askar iyo saraakiil ka tirsan murtadiinta oo ay u xil saareen sugidda ammaanka degmada dayniile ay ku fashilmeen muhiimadii loo xil saaray taliyaha booliiska murtadiinta ee muqdisho ayaa sheegay in weerarada loo adeegsado madaafiicda ee lagu qaado xerada xalane ee garoonka diyaaradaha muqdisho iyo xarumaha kale ee murtadiinta ay noqdeen kuwa khalqal amni abuuray sidaas daraaddeedna ay tallaabo ka qaadi doonaan saraakiisha booliiska murtadiinta isagoo ka hadlayay degmada dayniile ayuu xilka qaadis iyo xarigba ugu hanjabay maleeshiyaadka murtadiinta iyo saraakiishooda ee awoodi waayey inay ka hortagaan weerarada mujaahidiinta
waxaa la rabaa inaan dayniile hoobiyo dambe looga soo tuurin eelaboorka looga soo tuurin caasimadda ay sabadhicinaa la rabaa uusan ka beensheegin naftiisana isu beensheegin inuu shaqeeyo hadduunan shaqeynayna iska tago inta qofkii la isku halleeyo ee shaqay la yidhaahdo ee dayniila la keenay ee waax lagu qoray ee la yidhi intaanaa leedahay ee intii la yidhi waa leedahay sargaalkii la yidhi intaanaa leedahay askartii la yidhi waa leedihiin inta ka seexataanoo layacaado dhacdo ama isfasaxdaan ama shaqayo weysaan inaysa dhicin in la tuuro hoobiye laga soo tuuro iyo katuusho laga soo tuuro ee aan caasimaddii qalqalqagelin taas marka inaysa dhicinaa laynka rabaa haddii ay dhacdana sargaalkaa lagula xisaabtamaa oo loo xiraa askarigu waa isna la rabaa inuu ciqaabo u xiro saraakiishiinaan eedda adinkaa qaadaya weerar madaafiic ah oo mujaahidiintu ay maalin ka hor ka fuliyeen muqdisho ayaa lagu beegsaday xerada xalane waxayna weeraradaasi khasaare xoogan u geysteen saraakiisha shisheeye ee ku sugan xarumaha iyo safaaradaha gaalada
aad baad u mahadsantahay yaasir isbeddel ballaaran oo dhanka ah ka ganacsiga xoolaha nool ayaa laga dareemayaa suuqa deegaanka biyooley ee wilaayada bokool warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa mar kale inoo sii ambaqaadaya xasan cabdiraxmaan abuuxasaan deegaanka biyooley waxa uu qiyaastii dhowr iyo toban kilomitir u jiraa degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxaana uu ka mid yahay deegaanada istaraatiijiga ah ee hoos yimaada degmada tieglow biyooley waa deegaan kasoo kobcaya dhinac weliba waxaana hadda ka soconaya isbeddel ballaaran oo ay ka mid tahay dhismayaal cusub oo wilaayada ay ka hirgelisay kuwaas oo soo jiidanaya bilicda deegaanka loona dhisay farsamo cajiib ah oo indhahaada soo jiidanayo dhowaan ayaan booqasho ku gaaray deegaanka anigoo u kuurgalaya xaaladda guud ee deegaanka waxaan si gaara diiradda u saaraya ganacsiga xoolaha gaar ahaan ariga oo si aada loogu iibkeeno deegaankan loogana yimaada iibsigooda qaar ka mida magaalooyinka waaweyn ee dalka sida muqdisho iyo beledweyne sidoo kalena looga yimaada deegaano hoostaga degmada tieglow
malyen sideed boqol isi walaho sideed boqol meho milyan shan boqol milyan shan boqol way beesi yarta way bua jeebtaada ku hadalay shaqi qontaqaba milyan todoba boqol isi arigii mu weedade hal mara kilido we ila hadal dhamaayba marka dhamaayt i qontongaba milyani shan boqol qontong ho milyan bari libaqulu qontong shan boqol i qontong libaqulu maya libaqulu kari maalinta jimcaha ah ayaa ah maalin loo asteeyay iibsiga ganacsiga maadaama dadka ay u badan yihiin dad reemiyi ah oo aan maalin weliba suuqa imaan karin waxaan booqday suuqa xilli uu jiray mashquul fara badan xoolahana la kala iibsanayay sidan ayuuna ahaa jawiga suuqa aricadka iyo idaha ayaa labadaba aad loo iibsanayay waxaana xoolaha loo safriyaa magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne oo ka kala tirsan wilaayaadka hiiraan iyo banaadir sida ay ii sheegeen qaar ka mid a ganacsatada ariga oo aan kula kulmay suuqa deegaanka biyooley walaalow maasha allah wali roognay meel araaw biyooley degmada tiyaglowna hooseedaasa alxamdulilah ilaahay amni iyo barwaago iyo waashashana siy beledweyne iyo daafeed iyo xamar iyo intaban safaryaan qiimaha erinka wiino oo ee samawiinka ee afar milyan sadde milyan ishan boqol lama milyan isiyeed boqol intaba way gadeen ee same kale oo yoon shan boqol milyan todoba boqol gadaawna isku jiraan xamar iyo beledweyne iyo dhulkaas dhan bahayn
jima kaste irin gaale linsheenan ma irin yonaytoy qaliye walsheena markada irinka dhaqmalan bahay hamar dhin malan bahay beledweyne lamadaas suuqa haysan beledweyne eesangaan bahe irinka dhedina hamaraan bahe
dilaalayda xoolaha ayaa sidoo kale ii sheegay in si amniya xoolaha loo kala iibsanayo islamarkaana aysan jirin wax caqabada oo ka taagan suuqa iyagoona sharaxaad ka bixiyey qiimaha la kala siisanaya aricadka iyo idaha sidoo kalena sharaxaad ka bixiyey deegaanada inta badan laga keeno xoolahan suuqa loo iib keeno
suuqa xoolaha erinka meel erinka rogi kii inka sarey lama milyan ganin milyan shan boqol milyan saddex boqol milyan iyo lama boqol milyan way lagu sheenay baadi hoobaysho gunra dareersan koorar abagdheere hubidha
suuga biyoole roog
xoolaha xaggee laga keenaa koorar hubey hubidha dareesan tijeeglow eelgaras ilaa way buwaaha tuulada way buwaaha dibba biyoole hoos goyase herarta iyo eel haaway hoolaa intaan kusheena waxaa jira deegaano kale oo maalmo gaara loo asteeyey waxaana ka mid a deegaanka gude oo loo iibkeena geela ugu badan ee la keeno wilaayada islaamiga ee bakool kaas oo meelo fogfog looga yimaado waxaana ganacsiga suuqan loo asteeyay maalinta arbacada ah waxaa sidoo kale suuqan loo iibkeenaa ariga iyo lo-da inkastoo aysan aad u badnayn mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntii ardayda rawdada alfurqaan ee degmada buula fullaay ee wilaayada baay ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixintan inooga diyaariyey يا فارسا عافى القعود منعما ورأى الجاد حياته فتقدما رفض الخنوع بذلة حتى غزا في ساحة الأبطال سيفا ملهما halkani waa madarasada tacliimiga ah ee alfurqaan dugsiga hoose dhexe ee degmada buulafullaay أمي وأبي مهجة قلبي أمي وأبي مهجة قلبي أمي وأبي لهما حبي أمي وأبي لهما حبي codka aad maqashaanna ma ahan ardada wax ka barata misena joogta mustawaha fusuusha dugsiga ee la yaqaan balse waa arday aad u da'yar oo wax ka barata heerar asaasi ah oo madarasadan qayb ka ah حفصة محمد ياري مدرسة الفرقان الأساسية ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله بما عرفت ربك بآياته ومخلوقاته alfurqaan qaybtan roodada ee wax lagu baro carruurta yaryar waxaa dhidibada loo taagay shan iyo tobankii bishii muxaram sannadkii kun afar boqol labaiyo afartankii hijri waxaana hadda wax ku bartaa laba boqol lixdan iyo sagaal arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo dhigta labada gelin ee maalinkii afar sano oo hadda laga joogo furitaanka roodadan waxaa ka qalinjebiyey ilaa iyo saddex dufco oo isugu jira wiilal iyo gabdho ka soo gudbay marxaladda farbarka dhowaan ayaan booqasho ku tagay madarasadan oo ku taalla bartamaha degmada buulafulay sidan ayuuna ahaa jawigii aan la kulmay markii aan cagta dhigay وعكس قلب وعكس waa roodo u gaaraha carruurta yaryar kuwaasoo halkan ka hela dhammaan daruuriyaadka carruurta ee lagu dhiso qiyamkooda akhlaaqiga mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in qaybtan ay ugu talagaleen in lagu dhiso jiilka soo koraya islamarkaana u ahaadaan kuwa wakhtiyadooda looga faa'iideeyo barashada iyo fahamka tacliinta diiniga waxay qaybtan ee lagu soo kordhiyey madarasada alfurqaan ee ah qaybta tamhiidiga ay leedahay qeybo kale ah farbarka qur-aanka ilaa laba jus kutubta caqiidada iyo adkaarta oo carruurta la xifdisiiyo أذكار الاستيقاظ من النوم
rawdadani waa afar marxaladood sida uu ii sheegay maamulaha madarasada waana farbar tamhiidi ama gogoldhig diraasi ah oo ardayga loogu diyaarinayo qaabka qur-aanka uu u qaadanayo qaybta taxfiidka qur-aanka iyo tan afaraad oo ah tasxiixa qur-aanka oo ardayga laga dhisayo rawdada alfurqaan nashaadaad kala duwan ayaa loo sameeyaa maalmaha isbuuca da'yartan gacanta lagu hayo waxbaridooda waxaana mararka qaar loo qabtaa tartano dhiirigelin ah oo loo sameeyo ardayda waxaan goobjoog ahaa tartan xiise badan oo dhex marayey wiilasha iyo gabdhaha da'da yar ee dhigta rawdada alfurqaan su-aasha waxaa iskale majmuucadu sayfullaahi khoolid aye magaca maylare سمير عبد القادر madarasada intee waay الفرقان alfurqaan qaybtee ka dhigataa روض عف waa majmuucadee ka socotaa مجموعة صف الله قالد maasha allah haye waxaa lagaa rabaa allaahumma qinii cadaabaka ihii ku darba يوم تبعث عبادك رواه أبو داود maasha allah su-aasha la weydiiyey majmuucatu sayfullaahi khoolid waxay ku jawaabeen si saxa waxay leeyihin laba darajo laba darajo laba darajo
xiisadaha diraasada carruurta waxaa qayb ka ah wakhti si gaara loo ciyaarsiiyo wiilasha iyadoo dhanka gabdhahana si gaara loo ciyaarsiiyo si ay firfircooni ugu qaataan casharada
صباح يوم ال... هيا هيا سأوجه دي ما أنت ما عرفتي هيا هيا حسنا وحسن نشاط وعيال إليهن ما شاء الله tani waxay ka dhigan tahay in ardayga marka uu sidaas uga soo baxo rawdada uu ku soo biirayo qeybaha kale ee iskuulka dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan oo ah isla xarunta dafcadii ugu horeysa ay soo qaranjibiyeen hadda waxay ku biireenba qeybta marka dugsiga hoose waxay sii marayeen fasalka afaraad ay meesha sii marayeen qur-aanka mar hore dhammeeyeen maasha allah marka dafcad kas qalanjibisa waxaa loo diyaarinaya in sii u qaadan lahayd qur-aankii kadib sii u qaadan lahayna qaybta nidaamiga ah oo dugsiga hoose dugsiga dhexe ilaa jaamacaddii in la sii wada rabaa marxaladda marka waxaa lagu bilaabaya min rawda ilaa jaamacaddu qaabka sanadka u socotaa dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay iyo mucalimiinta maktabkan ayaa ah tiirarka ugu muhiimsan ee tanfiidka iyo hormuudka qaabilsan dhisidda bulshada iyo tayada aqoontooda wuxuu si weyn uga soo ifbaxay dadaalkooda beledka iyo baadiyaha baay mas-uuliyiintan haldoor kuwa bulshada waxay isku xilqaameen guntigan ay dhiisha isaga dhigeen sidii ay bulshada ugala dagaalami lahaayeen jahliga iyaga oo u jihaynaya xagga nuurka iyo iftiinka aqoonta soo kordhinta rawdada cusub ee laga sameeyey madarasada alfurqaan ee buulafulay aragtideeda ahaan intii aan booqashada ku joogay halkaasi aad ayay ii soo jiidatay dadaalka hagarla'aaneed ee lagu barbaarinayo jiilka mustaqbalka waa da'yar nasiib u yeeshay inay indhaha ku soo kala qaadaan carabkooda dhaqdhaqaaqiisana lagu hagayo keliya digriga alle iyo barashada qur-aanka kariimka iyada oo loo sii diyaarinayo inay xambaaraan culuum la turxaan bixiye oo ka tififtiran tuduucyada loogu gafo shareecada iyo khuraafaadka ay taabageliso yunesko iyo kuwa ku daaban ee marin habaabiya waxbarashada diinta islaamka aad baad umahadsantaha abu ayman guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu